waxay ka dhiganaysaa ka dhignaanaysaa marka waa mare waxay xoojinaysaa sovereigntigeeni waxaynu noqonaynaa dad ay ka yar ay ka yaraadeen maxaa la yihahdaa cunanqabateenada saaran ta labaadna waxaynu noo suurtagelaya waxyaabihii soomaaliya iyo ciidamadeedu ay ka cadanayeen oo ahayd inaynu heli karo gobol culus oo ciidamada soomaaliya ay yeeshaan inaynu yeelano ayaa suurtagal noqon doonta inay taasi ay tahay wax waktiga kan maaragtay maxaa la yihahdaa suurtoobi karaa ama waktiga dhow faa'iido leh iyo in kaleeto waa waa wax laga doodi karo oo dadka qaar baa qaba in ilaa la helo institutions ama hay-adihii arrimahaas ka shaqayn lahaa sida wasaarad gaashaandhig oo xoogan oo wasaarad ahaan u jirta ciidamo habaysan inay dhibteeda iska leedahay inay suurto gasho marka in waxay yidhaahdaan gaaladu putting the cart before the horse gaariga laga hormariyo faraska inay noqoto waa laga yaabaayo inagoon diyaar ahayn aynu aynu ku ku dadaalo raadinta cunaqabataynta la qaado laakiin mabda'iyan qaadidda cunaqabatayntu waa wax faa'iido u leh dalkeena waayahay maxay yihiin waxyaabaha muhiimka u ah inay soomaaliya samayso si ay ugu hirgasho in la qaado cunaqabatayntii
haddiiba la yidhi hadda waa la qaadayaa macnaheedu waxa weeye shuruudihii awaleyna ku xili jiray sida cunaqabataynta loo qaado baynu buuxinay weeye waxyaabahaas waxaa ka mid ahaa in la helo inaynu muujino inaynu contarooli karo maxaa la yihahda ama aynu xakamayn karo ama inaynu maamuli karo hubka dalkeena soo gala cunaqabatayntu marka hore waxay ka bilaabatay hubka oo maxaa la yihahdaa kooxo aan ahayn dadkii loogu talagalay gacanta u gelaya sideedaba awoodda isticmaalka hubku waxaa iska le adduunka dowladaha waxaa la yidhahda mono monopoly of maaragtay maxaa la yihahdaa legitimate power marka haddii dowladdii meeshii ka baxday hubkii wuxuu noqday hub gacan u galay ama jabhado ama qabiilooyin ama shabaab ama wax la mid ah oo iyagii soomaalidii isku laysay marka waxaa cunaqabataynta loo saaray waxay ahayd in la yareeyo in soomaalidu ay ay islayso marka haddii la helay hadda dowlad suulah oo iyadu hubkii si mas-uuliyad leh oo isticmaalaysa sidaasaa maxaa la yahaha shuruudaha ka mid ahaa oo aysan hubkii gacanta u gelaynin ama qabiil uusan gacanta u gelayn ama usan qabiil qabiil raba inuu qabiil kale ku duulo ama usan gacanta u gelaynin shabaab ama kooxa gagixisa waxyaabahaasaa ka mid ahaa marka waxaan u malaynayaa
waayahay ilaa iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo labadii ayaa cunaqabataynta hubka ee soomaaliya saarnayd marka haddii hadda la qaado waxyaabaha ahmiyadda leh ee imaan kara maxaa ka mida oo waddanku uu heli karo
hadda waddanku wuxuu heli karaa kow waxaan waxaa dee waddanka qaad ka ka ka qaadmaya cunaqabatayntii saaraa oo dal haddaad tahay sovereign ah oo madax bannaan oo qaran ah waa inaad adigu waa inaad dalalka adduunka la mid tahay oo aan isan ku saarayn xadidaad ama xanibaad adiga ku gaara cunaqabadaynta hubka soomaalida un bay ku ahayd wax saaran kow labaad ciidamadaadii ayaa ku heli kara hubkii ay u baahnaayeen maxaa la yidhaahdaa awal mamnuuc ka ahaa masalan hadda haddaa qori yar soo gadanaysa waa inaad notifications waa inaad ogeysiisaa security councilka ad tidhaahdaa waxaan kasoo gadanayaa qoriga saasa ama gaariga saasa waxaan kasoo gadanayaa dalhebel ama dalhebel iisoo diraya marka xataa xataa baabuurta gaasha baabuurtan hadda oo oo qaraxyada iyo loogu loogu talagalay may qaraxyada xataa loogu talagalay waxay dhahaanin soomaalida dhagaxay dhahaanin baabuurtan lan kurusarada caadiga oo qofka caadiga ah wadan karo ha bullet proofka si aad si aad usoo gadatid waa inaad ogeysiisaa u n t baabuurta isxabadu karin ha ha baabuurta xabaddu karin ha waxaasoo dhan baa marka caqabadaha aasaaraada meesha ka baxaya dal xoro waxaad noqonaysaa wixiise isagu maamusha waa tahay ugu dambayntii marka al-shabaab dagaal ayaa lagula jiraa ayagana dabcan dagaal ayay dowladda iyo ciidamada nabad ilaalinta iyo cid walbaba kula jiraan haddii cunuqabateyntii hubka la qaado ayaga laftirkooda wax ma ka faa'iidayaan oo hub gacantooda ma gelayaa oo suuqyada si dhib yar ma u gadan karaan hub qaali ah mase waxay kula tahay inaysan inay ayaga dhibaato ku tahay haddii cunuqabateynta la qaado
iyagu d waxay u badan tahay inay iyaga caqabad ku tahay maxaa yeelay iyagu dee dawlad maaha sidaa daraadeed hub waaweyn dalal dalalo dalal ugu deeqayaana ma jiraan iyaguna ma soo gadan karayaan hub waaweyn taangiyo iyo hub kaleeto waaweyn laakiin de waxaa khatarta jiri karta ay tahay in hub ay dawladdu soo gadatay oo ciidamadu lahaayeen in dayac ku dhaco ama ay ay iyagu helaan oo ay maaragtay qabsadaan ama ay ay maaragtay maadaama dayacu iska jiro ay ay ay ay laaluushaan maaragtay dad hubkaas ka mas-uulah marka khatarahaasaa jiri karaa laakiin iyagu toos uma heli karaan hubkaas sida dawlada u heli karto